إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد xadiiskii darsigeena ugu dambeeyey min xadiid umi cadiya alansaariya xadiidkaas hal mas'alaan baraarujinayna aan ku laabanayno waxay tahay gabadhii zaynaba bintu rasuulillaah markii ay mayrayeen nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam marka mayrista aada dhammaydaan isoo ogeysiiya markay soo ogeysiiyeen nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu u dhibay hoos guntugiisii maradii hoos ka xidhan jiray markaasuu yidhi jidhka xijiya marada jidhka xigta oo karfanta dhowr maroo lagu karfanaa midda jidhka xaggiisa xigta ka dhiga meeshaas ayay fuqahada muslimiintu waxay ka qaateen jawaasu takfiini اlmar'ati bihawbi rajul inay bannaan tahay gabadha in lagu kafano mara nin oo sidii adduunka markii la joogay arrintaas ay ka duwan tahay gabadhii dhimata inay bannaan tahay mara nin in lagu kafano maxaa yaele nabiga salى اllahu calيه wasalam macawistiisii ama hoosguntigii maradii hoos ka xidhanaayey ayuu yidhi ku karfana una hoos mariya masalo khilaafiyana maahan ibnu badaal wuxuu leeyahay arrintaas waa lagu itifaaqay waa itifaaq ayuu leeyahay masaladaas ibnu badaal marka mara nin gabar waa lagu karfani karaa alxadiiثu haani wa situun bacda almia xadiiska boqol lixdan iyo labeeya rawaahu اlbukhaariyu wa muslimu can cabdilaahi bni cabbaas bukhaariya muslimaa ka wariyaan cabdilaahi bni cabbaas radia allahu canhumaa qaala cabdulaahi bni cabbaas wuxuu yidhi baynamaa waqti rajulu nin waaqifun mid taagan uu yahay bicarafa mar oo nin carafo mid taagan uu yahay oo xaj uu u taagan yahay id waqtigaas waqaca waa ka dhacay can raaxilati daabaddiisii daabaddiisii uu saarnaa ayuu ka dhacay asagoo xaaji ah oo carafo taagan daabaddiisiiyuu ka dhacay fa waqasatu qoortay ka jebiday ow amase qaala wuxuu yidhi fa awqasatu qoortay ka jebiday waa isku macna laakiin lafdigii ayaa raawigu ku shakiyey marka waa isku macna halkaa surka ama qoortaa ay ka jebisay fa qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iqsiluuhu mayra bimaa-in biyo ku mayra iyo wasitrin gob waa ninkii waa dhintay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam markaad mayraysaan biyo iyo gob ku mayra gobtu wasaqdiyuu fujinayaa marka qofka meydkaa marka la mayrayo biyo iyo gob in lagu mayraa wanaagsan daan markaa gob la helinna wax wasaqda fujiya ama shaamba ha ahaato ama saabuuna ha ahaato waa lagu mayri karaa nabiga salى الlahu عalيه waslm biyo iyo gob ku mayra ayuu yidhi wakafinuuhu ku karfana fii hawbayhi labadiisii maro labadii maro oo uu xirnaa markuu xajinayey labadii go-o uu xirnaa labadii ku karfana uu yidhi nabigu salى الlahu عalيه wasalam marka waxaan soo ogaanay nabiga salى الlahu عalيه wasalam saddex in lagu karfanay waa sida ugu kaamilsan waxaa bannaan saddexda in laga yareeyo laba laga dhigo welibaa qofka xaajiga ee dhinta labadiisa go in lagu karfano sidaas inay sunno tahay ayaa halkaasna laga qaatay walaa tuxaniduuhu xanuud ha marina xanuudku waa shay carfayo qofka dhintay la mariyo qofka xaajiga ah waa ka xaaraan wax carfaya inuu marsado qofka xaajiga waxaa xaaraan ka ah wax carfaya inuu marsado haddii marka uu dhinto qofkiioo xaaji ah sidii ay weli xaaraan uga tahay dadkay xaaraan ka tahay inay mariyaan qofka markuu dhinto wax carfayaa la mariyaa laakiin hadduu awal xaaji ahaa oo uu dhinto asagiyo weli xalaaloobin sidii ay xaaraanta uga eheed ay xaaraan u tahay lama mari karo mamnuucay ka tahay qofka wuxuu ku dhintaa ilaahay ku soo bixiyaa meel kayruu ku dhintay waa xaaji isagoo xaaji ah aakhira la soo bixina sida qofka ku dhintay jihaadka isagoo dhiiggu kabgis leeyaho dhiiggii gaduudan yahay laakiin caraftu miski oo kale ay tahay aakhira loo soo bixiyo qofku wuxuu ku dhintaa lagu soo bixiyaa marka nabiga sal اlahu alay waslm wuxuu ku yidhi walaa tuxaniduuhu xanuut ha marina wax carfayoo dhan waa mamnuuc in la mariyo qofka xaajiga ama muctamirka ahi dhinta nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calayh wasalam walaa tukhamiruu raasow madaxiisana ha daboolinina qofka markuu xaaji yahay hadduu nin yahay intaas madaxa waa xaaraan inuu daboosho hadday gabar tahayna wejiga inay indhashareer ku xidhataa ka xaaraan marka xaajiga maadaama madaxa uu xaaraan ka ah inuu daboolo hadduu dhinto la karfani maa madaxiisa inta kalea la karfana waa xaajinimadiisiya weli baaqi ah sidii uu ahaa ayuu xukunkii baaqi u yahay walaa tukhamiruu ha daboolinina raasow madaxiisa marka madaxa in laga daboolo ma bannaana sidii markii uu noolaa u ahaa sidii oo kaleeto ayaa la yeelayaa waana arrin wanaag u ah sababtoo ah qofku wuxuu ku dhintay ayaa lagu soo bixinaya qofku wixii uu ku dhintay ayaa lagu soo bixinaa marka gabadhiina wejigii waa inaan ayadana laga daboolin wey gabadhiina waa inaan wejigii laga daboolin nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayه wasalam fa innahu xaajigan yubcahu waa la soo bixinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mulabiyan xaalo uu yahay mid talbiyeysana maadaama uu dhinto isagoo xaajiya ole labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wاlmulk laa shariika laka sidiiyaa lagu soo bixina aakhira isagoo talbiyeysana qofka mujaahidka ah isagoo gaalala jaabaa dhintay oor ku dhawa isagoo dhiiggii ka daadanayo aa la soo bixina dhiigga oo carafta aada moodo miski midabku waa gaduud laakiin caraftu waa miski marka qofka wuxuu ku dhintay aa lagu soo bixinaa hadduu meel daran ku baxday meeshii darneedaa laga soo bixinaya waa inuu qofku markaa intuu nool yahay ku noolaado diinka la dhexdiisa ousan dhinacna uga bixin maxaa yeele mowdku meeluu kuugu imaanayo ma taqaanid wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa walaa tukhamiruu ha daboolinina weja wejigiisa walaa ra'sahu madaxiisana ha daboolinina riwaayadaas markaa walaa tukhamiru weja walaa ra'sahu imaam muslim ayaa wariyey bukhaari ma warin riwaayadaas alwaqsu kasrulcunuqi waqsi waxaa la yidhaahdaa qoorta oo laga jebiye ayaa la yidhaahdaa qoorta laga jebiye ayaa la yidhaahdaa alxadiidu haalis wasituuna bacda almia xadiiska lixdan iyo saddex-iyo boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslima ka wariyeen can ummi cadiyata alansaariyati gabadha la yidhaha ummu cadiya alansaariya radia allaahu canhaa qaalat waxay tidhi saxaabiyadaasu qaalat waxay tidhi ummu cadiya nuhiina waa nalaka reebay can itibaaci اljanaa'isi janaasooyinka la raacidooda waa nalaka reebay walam yuczam calaynaa mana nala ku adkaynin mana nala ku adkayn saxaabigu hadduu yidhaahdo hal riwaayu idhigaa wa fii riwaayatin walaa tukhamiru weja wala reeso ayadana waa akrinay waxaana nidhi waxaa wariyey muslim ee bukhaari ma ware yaa iyo nusqada asalkae ya ha maya kala hormarintaas maya taas waa inin imaana xadiisku insha allah waxba kamaanaan boodin marka alxadiidu haaliث wasituun bacda almia rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslima ka wariyeen can ummi cadiyata alansaariyati radia allaahu canhaa qaalat ummu cadiya waxay tidhi nuhiina waana laka reebay can itibaaci اljanaa'isi janaasooyinka la raacidooda qof saxaabiya hadduu yidhaahdo nuhiina waana laka reebay wuxuu ula jeedaa nabiga naga reebay xukunkiisu waa saas hadduu yidhaahdo umirna waana la amray nabigaana amray sala اlahu alay waslm maxaa yeelay saxaabadu amarka iyo nahyiga qof kale kama qaadan jirin marka xadiidka noocaasa waxaa la idhaahdaa lahu xukmu rafci xukunkiisa waa marfuucoo nabigaa naga reba iyagoo nabiga loo kor yeelay ah xukunkiisu la mid yahay umucadiya marka waxay tidhi dumar haddaan nahay waana laka reebay inaan janaasada raacno marka nahyiga asalkiisa haddii shay allah iyo rasuulkiisu nahyiyaan asalka waa inuu xaaraan yahy asalku waa saa haddii shay ilaah iyo rasuulkiisu nahyiyaan asalku shaygaas waa xaaraan marka marmarna waxaa dhici karta inuu shay la nahiyo laakiin nahyigu uu yahay nahyu tanziih xaaraan maahan waa laga fiican yahay weeye umu cadiya marka waxay leedahay walam yuczam calaynaa nala kuma adkayn walam yuczam calaynaa macnaheedu waxay tahay nahyigu maahan nahyu taxriim ee waa nahyu tanziih nahyu taxriim waxay leedahay shay haddii qofku sameeyo ku dembaabayo nahyu taxriim waa saas nahyu taxriim waxaa la yidhaha shay qofku hadduu sameeyo ku dembaabayo laakiin nahyiga marka la yidhahdo waa nahyu tanziih macnaheedu waxay tahay qofku hadduu ilaahay dartiis uga tago ajara la siina hadduu ku dhacana dembi loo qori maa laakiin ajarkaa seega marka umucadiya waxay leedahay nala kuma adkaynoo nahyigu ma ahan nahyu taxriim ee waa nahyu tanziih macnaheeda waxay tahay gabdhaha markay qaraabadoodu dhintaan aabbahoodaa dhintay hooyadeed zawjkeedii carruurkay dhashay hadday ilaahay dartiis uga harto oo aysan raacin oo ay tiraa nabigaa diiday khalaas anugaa ka rahay ha la soo aaso gabadhaas ajar weyn ay ilaahay agtiisa ku leedahay hadday laakiin raacdo asaysan booyinoo qayliyin dembi ma leh ajarna ma leh ha iska soo daale daalay leedahay daalay leedahay dembina ma leh ajarna ma leh saasaa macnuhu noqona saasuu macnuhu noqona meeshaas waxaa muhiim ah in la baraarujiyo hadda waxaan ogaanay jinaasada raaciddeeda dumarkay gaar u waxaan rabaa raggay gaar u tahay dumarka waa laga reebo raggay gaar u tahay jinaasada in la raaco waa cibaado laakiin raggay gaar u tahay siyaarada qubuuraha lasoo siyaartaa ayadu ma raggay gaar u tahay culummadu waa isku khilaafeen laakiin qowlka raajixa ah waxay tahay gaar uma ahan ragga iyo dumarka waa isku mid qubuuraha siyaarashadooda waa sunnadii nabiga labadoodaba waa u bannaan tahay ajarayna ka helayaan haddaan markaas safar aan aysan ahayn adilada ku soo aroortayna qoraxda waa ka caddahay oo sheegayda dumarka inay qubuuraha siyaartaan raggu siday u siyaartaan saddex daliil aan baraarujinaynaa xadiidka ugu horreeya bukhaari iyo muslimaa wariyeen min xadiidi canas nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu u yimid haweeney qabri ag taagan oo booyeyda nabiga sala allahu calayh wasalam haweeney qabri ag taagan oo booyeyd u yimid u fiirsada qabrigii ag joogtaa haddii marka siyaartu xaaraan ka tahay oo dumarku inta tagaan inay qabri ag istaagaan xaaraan ka tahay gabadhaas laba arrimoodaa nabigu kala hadli lahaa waa booyinta iyo qabri ag joogidda u fiirso ilaa qabriga ag taaganta haddii laakiin qabri inay aadda ay u bannaan tahay laakiin waxaa xaaraanta ay booyinta tahay nabiga booyinta keliyu kala hadla sababtaa nabiga munkar markuu arka kama aamuso gabadhii nabigu muxuu kala hadla booyintii keliyu kala hadla nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam ittaqi llaaha wasbiri ilaahay ka baqoo sabar booyintii qaylada iska daa saasuu ku yidhi ma dhihin ka tag qabriga ma dhihin marka gala aysan mayn nabiga gara mayn markaasay ku tidhi ilayka cannii fa innaka lam tusab bimusiibatii iga fogow dhibka igu dhacay kuguma dhicin marka maysan garayn inuu rasuulka alla yidhi sala allahu calayh wasalam markii uu ka tegey aa la yidhi rasuulkii alluu ahaa ninkaas saas ku tiri nebi moxamed u ahaa sala allahu calayh wasalam waxay tidhi markii arrintaas loo sheegay naxdin iyo musiibo camalaa ku dhacday waa ay oraday gurigii nabigay tagtay sala allahu calay wasalam markaan gurigii tegey wa waardiyaaho iridda taagan oo dadka ka celaaya kuma aanan aragay wa waardiyaa waa ka waayey gurigiiyaan tegey waxaan idiyay tidhi lam acrifka rasuulka ilaahayow ma ku garanayn markaan kelmaddaas ku idhi ee adoo rasuulkii allahon ku garanayo ma ku dheheen kuma garanayn markaasaa nabigu yidhi innama sabru cinda sadmati اluulaa sabarka ajarka laga helayo marka koowaadoo qofka musiibadu ku dhacdo inuu sabro way hadduu inta cabbaar soo boodbooyo uu kadib yidhaha waa iska sabraa waxba ka helima dadkao dhanaa sidaas sabarku waa marka koowaada musiibadu kugu dhacdo aa la yidhaha inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun markaasaa la yidhaha marka xadiidkaas culummadu waxay ka qaateen in siyaartu bannaan tahay laakiin gooyin iyo argagax aan la ogolayn sababtoo ah haddaysan bannaanayn nabigu wuxuu dhihi lahaa ka cagta qabriga waa xadiiska koobaad xadiiska oo labaad bayhaqi iyo xaakim sanad saxiixa waxay uga wariyeen cabdullaahi ibnu abi muleyka oo taabici ah wuxuu yidhi caa-isho oo ka timid qubuuraha xaggiisa maalin iga hor timid waa caaisha bintu abibakar sidiiq radia allahu canha qabuuraha xaggooday ka timid waa iga hor timid markaasaan waaan ku idhi waxaan ku idhi u yidhi yaa umma almu'miniin min ayna aqbaltii ummulmu'miniinay halkaad ka timid markaasay tidhi min qabri aqii cabdiraxmaan ibni abi bakr walaalkay cabdiraxmaan ibni abi bakr qabrigiisaan ka imi qabrigaasaan soo siyaab markaasaan ku idhi uu yidhi alaysa kaana rasuululaahi sala allahu calayh wasalam naha can siyaarati lqubuur rasuulka ilaahay miyuusan ahayn mid siyaarta diiday qaalad nacam uma amara biziyaaratiha haahoo waa jirtay marka hore inuu diiday laakiin kadibuu amray ay tiri marka maxay fahamtay caaisho nabiga xadiidkiisa oo uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam inii kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuhaa fainahaa tudakirukum alaakhira nahyiga markii hore uu ka reebayna ragga iyo dumarku inay isku mid ahaayeen fasaxa uu fasaxayna rag iyo dumarku isku mid yihin caaisha saasay u fahmay xadiidkaas waa cadya marka xadiidka ugu dambeeya oo aan rabnay inaan baraarujinno wuxuu yahay caaisha radia allaahu canhaa xadiis dheer qayb ka mida wey imaam muslim saxiixa ku wariyey nabigayba weydii waxay tihi rasuulka allow qubuuraha markaan siyaarayna maxaan idhahnaa u fiirsada haddaysan dumarka siyaarada u bahayn nabiga wuxuu dhihi lahaa rasuulka allahu qabriga markaan siyaara maxaan idhahda haddaan siyaar u bannaanayn muxuu dhihi lahaa kuumaba bannaanay ha isku aadin ad wax u dheheen waxba ha dhihin hana aadin u dhihi lahaa soo maa ma dhihina waa u sheegay wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa ducadan akri assalaamu calaa ahli diyaari min almu'miniin saas dheh uu ku yidhi waa cadyahay marka inay u bannaan tahay laakiin waxaa xaaraan ah booyinta iyo qaylada iyo argagaxa taasaa ka xaaraan marka dumarka qubuuraha inay siyaartaan waa sunno sida ay raggaba sunno u tahay hal sheegay uga duwan yihiin ragga shaygaas wuxuu yahay siyaaro joog inay iska noqdaan iska wareegaan iska siyaaradan ka tag kata haddana kan ka tag midkaan wareeg midkaana ka tagta berri isniinta waa mid hebel axadda waa mid hebel taasna waxaa dayacmaya xuquuqdii kaloo waajibka aheed oo zawjkeedu ku lahaa oo carruurteedu ku laheeda dayacmay sidaas darteed aan nabigu lacnaday sala allahu calayh wasalam dumarka siyaarada badiya oo uu yidhi lacana allaahu zawaaraati اlqubuur nacalad allaha ku rido gabdhaha siyaarada badan kuwa badiya sababtu waxay tahay xuquuq waajibahay dayacayaan taruna sunay aheed zawjkoodii iyo carruurtoodii xaqoodii dayacaya taasna lama ogola waa mamnuuc marka inay iska socdaanaan la ogola inay badiyaan oy xaquuq dayacaane inay qubuuraha siyaartaan waa u bannaanta waa u bannaan a'imaduna sidaasay u baraarujiyeen oo qurdubi wuxuu yidhi haada lacnu innamaa huwa lilmugsiraat sidaa tuxfatulaxwadigaad ku arki karto lacnadaas waxay u sugnaatay dad gabdhaha siyaarta aad u badiyo alxadiiu raabic wa situun bacda almia xadiiska lixdan iyo afar ee boqol ka gadaal rawaahu اlbukhaariyu wa muslimu can abi hurayrata radia allaahu canh bukhaariya muslima waxay ka wariyeen abu hurayra can inebiy nabiga inuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi asricuu la degdega biljanaasati janaasada janaasada la degdega la degdega culummada laba macnay ku fasireen marka qofka muslimkaahu dhinto oo la xaqiijiyo inuu dhintay aaskiisa waa in la dedejiyaa waa in la mayro la karfano lagu tukado la aaso sidaas daraaddeed ma bannaana qofka muslimkaa meeshuu ka ku dhintay inta laga qaado meel kale loo raro imaam nawowi raximahullah kitaabkiisa qiimaha badanoo adkaarka ah wuxuu leeyahay xataa qofku hadduu dardaarmo markuu dhimana u fiirsada oo yidhaahdo haddaan dhinto meeshaan yaan laygu aasi carruurtaydu ma tiidiinoo meeshaan haygu aasinina haddaan dhinto meel hebley geeya ma bannaana dardaarankaas in la oofiyo saasuu leeyahy ma bannaana dardaarankaas in la oofiyo maxaa yeele sharcigiiyuu khilaafsany dardaaran kastoo sharciga khilaafsanna ma bannaana nabiga amarkiisii uu khilaafsan yahay ha la dadejiya nabiga amray ha la qaado haddii la yidhahdana waa daaha waa daaha xagga ku hay xagga ku hay gaari raadi diyaarad raadi wax lagu qaado raadi faranjiyeer ha ku jiro halkaasa ku baryo saasuu noqona marka dhaqankaas oo inta faranjiyeer qofka la iskaga rito lagu daahinaa haddaan xaalad gaaruhu keenin oo xaalad gaara maxaan ula jeedaa ee tusaale waxaa noqon karta qofka waxa sababka u dhintayaba la baara oo arrintaasaa laysku haystaa waa dhici karta mararka gobol arrimahaas waa dhici karaan laakiin haddaan meeshiina cid u diidan in lagu aasa aysan jirin oo meesha loo diidin sabab kaloo loo daahaya uusan jirin xataa ma bannaana in loo dibdhigo janaaso tiro badan ha helo ma bannaana dadaa imaanaya oo ka soo qaybgelaya aaska in loo dibdhigo allaahumma culummada gaba waxay yidhaahdeen qofka ehelkiisa qofkii mas-uulkiisa ahaa oo weligiisa ah oo soo socda waa la suga asaga laakiin dad kaleeta maya laakiin qofkan qofka weligiisa hadduu soo socdo waa lala sugi karaa ha yidhahda laakiin dadka kale maya marka odayaashana ha iska daayin ilaahay ha ka baqeen meel heble ha la ii raro markaan dhinto fiiriya kumanaan dollaraa lagu raraa kumanaan dollar aa lagu raraa dhowr kunaa lagu raraa dhowrkaas kun waa dembi odagii ka dardaarmay aakiro xisaabta loogu dara dembiyuu ka hela daahidii amarkii nabigu ahaa ha la dedejiyo uu daahiyeyna dembiyuu ka hela dhibaatada dadkaas intaas daba socda oo wareegayana dhibaatadaasna dembiyuu ka hela markuu leeyahay ha lay qaado maa yidhaahdo masaajid ha laygu daro fuqaradaas lacag ha la siiyo waxa weeyaan dugsi qur-aan ha la ii waqfo maa qayr ka dardaarmo lacagtan diyaaradaha lagu kireenaayo maa masaajid loogu dhiso maa masaajid loogu dhiso oo wax asaga waxtara ka dardaarmo kuwan ka dambeeyaase maa yidhaahdaan wuxuu sharcigu ma ogoli may aabbaa dardaarmay may hooyaa dardaarantay u leey marka waa in ilaahay laga cabsado amarka nabiga loo hoggaansamo marka asricuu waa laba macno markuu qofku dhinto oo la xaqiijiyo inuu dhinto aasidda ha la dedejiyo macnaha diyaarintiisa labo marka la sidoo qabriga loo sido yaan lala luudine ha lala degdego laakiin shardi waxa a degdegiddaasu waa inaan maydku dhaca waa inaysan ka imaan amase waddo rafca gaari inta lagu qaado sagxadda uu ku garaaco hayre qofka nool sida loo ilaaliya maydka loo ilaaliya haddii laf laga jebiyo qof nooloo lala laf laga jebiyey uu la dembi egi lama ogola marka waa lala degdega laakiin degdegtaasu mid maydka wax u dhibayda waa inaysan noqon waa inaysan noqon labada goorba waa lala degdega imaam alqurdubi saasuu leeyahay mufhimka waa in lala degdego diyaarinta waana in lala degdego qaadidda marka la sii sido weliba xikmadiyaa nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam fiiriya bal xikmadan ilaahi weynaa uu nabiga u soo waxyooday fiiriya faranjiyeerka dadka iska jira faranjiyeerada dadka lagu haysta waa dhaqan gaalo gaalada qofka ka dhinta faranjiyeer iskaga ritaan hadday qof ay qiimaynayaan uu yahay markaas idaacadaha ka qayliyaan waxa weyan kaasu ah keeru ah halkaas kaasu dugsi hoose uga baxay halkaas dugsiga dhexoga barashada asaasiga halkaa ku dhameey halkaasu kaasa meel kastaa la ogeysiina dadkii waa dhintay qofkaasu qofkaasu qof la yaablu ahaa maalin hebla waxa weeyaan calanka hoos loo dhigaa maalin heblana waa loo qushuuca maalin hebla la aasi doona qayladaasay wadaaye usbuuc waxaa dhacday inuu faranjiyeerka iskaga jiro dhaqankaas marka waa dhaqan gaalo muslimiintu waa inay ka fogaadaan dhaqan gaalo wey mana banaana marka bal fiiriya xikmadan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fa innahaa jinaasadii inta ku hadday tahay saalixatan mid wanaagsan fa khayru khayraa tuqadimuunaha u hormarinaydaan ilayhi khayrka hadday naf wanaagsan tahay hal daqiiqo dib loo dhigaa dhib ku ah ilaa jannaha ehele fiiri faranjiyeerkaanad ku haysataa jannad ka celini ba dhibkaad ku haydo fiiri hadday naf saalixaad tahay jannadiiad xabsi ka geli adaa xabsi geliyey meeshaana faranjiyeer baraf kula dheganya jannaana halkan u taallay adaa dembigaas iyo dhibkaas u geystay waa koow wa in taku hadday tahay siwaa daalika saalixa mid kayrkeed oo saalixa aan ahayn oo naaru ka horaydo adaa balaayo dugsada ahlu naara dugsayda oo meesha ku hayda fa sharun shar ayaa tadacuunahu ka dejinaydaa can riqaabikum qoorihiina sharaad iska dejayda ilaa wax kama bedeli kartaan qofkaan idinku jannana ma geyi kartaan naarna ma geyi kartaan kaliya maxaa la rabaa amarka nabiga qaatoo dadejiya sala allahu calayh wasalam ama idi ayadaad qayr loo dadejina ama idinkaa shar iska dejina marka ilaahay wax ka xikmad badan ama la xikmad eguma jiro maslaxadayada iyo dantayadana isagaa naga oqo-og isagaa naga oqo-og waa inaan marka aan sharciga lagu tumaan alxadiidu alkhamis wasituuna bacda almia xadiidka lixdan iyo shan iyo boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimuun bukhaari iyo muslim ayaa ka wariyeen can samurata bni jundubin radia allaahu canhu jundub iyo jundab labaduba waa bannaan yihiin daalka in la fadxiyo in la gudo qaala wuxuu yidhi samurata bnu samurata bni jundabin wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday waraaca nebi nebiga gadaalkiisa sala allahu calayh wasalam cala mra'atin haweeneeyaan ku tukaday oo aan nabiga kula tukaday janaaso haweentaasoo maata dhimatay fii nifaasiha umusheedii ku dhimatay marka gabadha hadday umu raacato waxay ka mid tahay dadka shuhadada oo nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi atadri man shuhadaau ummatii ma taqaanaa shuhadada ummaddayda nin saxaabiyuu ku leeyihi oo la dhihi jira cabdullaahi bnu rawaaxa markaasay dadkii aad jawaabeen waxay yidhaahdeen shuhadadu waa qofka muslimkaa oo gaaladu dishay markaasuu yidhi inna shuhada'a ummati idan la qaliil haddiiba midka gaaladu dishay muslimkaa hadduu shahiid yahan wax kaloo shahiidan la arag shuhadada ummaddaydu waaba yar yihiin markaas markaasaa nabigu tiriyey oo uu yidhi qatlulmuslimi shahaada qof muslima oo gaaladii dishay waa shahaada wa daacuunu shahaada daacuunkuna waa shahaada laakiin daacuunka ogaada caloolbaxa maa shuban biyoodka maa oo dadku ay u yaqaaneen waa xanuun khatar ah oo dadka si degdega u laaya wuxuu ka soo baxaa xibnaha inta dhidida dhagaha raadkooda kilkilaha meelaha dhidida nabara soo baxaa afka ka gaduudan waa madoobaana waxa weye qandha kulul oo karkarayduu yeelana markaasuu dhammaana daacuunku waa midkaas nabigu wuxuu yidhi walmar'atu yaqtuluhaa waladuhaa jamcaa shahaada gaba haweenayda isku dhimata oo carruurkeedii iyadoo caloosha ku jira dhimata oo carruurkaas hooshiisa u dhimatay waa shahiidad carruurkaaba xuduntiisa ku jiidaho jannada u jiidana uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam dad badanoo saasuu sheegay laakiin culummadu waxay yidhaahdeen xadiidkan oo hadda sheegaya nabigu inuu ku tukaday gabar umushi ku dhimatay wuxuu tusaa shuhadada in la qaybiyo shuhadada saddexa loo qaybiya shahiidu dunya waalaakhira qof adduunkana shahiid ah aakhirana shahiid ah macnaheedu waa maxe adduunka axkaamtii shahiidka lagula dhaqma ma la karfanayo ma lagu tukanayo waxaan rab cafur waa la karfanayo ma la mayrayaan rabaa waa la karfana ma la mayrayo mana lagu tukanayo inta la karfano alasa mana la mayrayo mana lagu tukanayo waa qofka gaaladu ay dishay ikhlaasna ku sugnaayo muumin mukhlisa aha oo ilaahay dartiis u dagaalamaya litakuuna kalimatllahi hiy alculya qofkaas adduunkana axkaamta shahiidkaa la marsiiyaa aakhirana ajarkii shahiidku leey mana la mayro lagumana tukada waa la karfana waana la casa qofna waxaa la yidhahdaa shahiidudunya adduunyada waa shahiid aakhiro shahiid maaha waa qofka gaalada la jihaadaayey laakiin dan kale lahaa oo gaaladii dishay ama kursiyuu raadinaayey ama maal adduunuu raadinayay xoogaa qaniimaa gaalo xoogaa inu ka jabsada rabay ilaahay dartiis kama ahayn gaaladiyaa dishay annaga qalbiga uma jeednee inta waxa weye la karfanaa la-aasa la mayrma laguna tukama waxaa la leeyahay shahiidka dhiga laakiin ilaahay qalbigu og yahaye aaqiro waa fadixooba waxaa la leeya haye anigii xoogga iyo caafimaadka kusiexaad ku qabatay sida xadiiska nabi ku sheegay markaasuu leeya ilaahayo dartaan u dagaalamay ilaa lay dilay markaasaa ilahay leeya kadabta beenaale geesi ha lagu yidhahda ad u dagaalamay ama xoola aad heshi ama kursi aad heshi beenaale markaasaa naarta loo jiida marka adduunka waa shahiid laakiin aakhiro shahaado ma leh qalbigiiyaa ka fasahaaday qofka saddexaad waxaa la idhaha shahiidu aakhira aakhiro ajar shahiiduu leeyahay laakiin adduunka sida shahiid loolama dhaqmo adduunka sida qof muslima caadiya oo aan shahiidayna loola dhaqma waa la mayra waa la karfana waa lagu tukaa waa la aasa laakiin aakhiro ajar shahiiduu leeyahay gabadhan umul raacataa ka mid ah qofkii dhismuhu ku dumayaa ka mid ah qofkii gubtayaa ka mid ah qofkii badda ku dhacayaa ka mid ah qofkii calool calool xanuun iyo tiibisha u dhintaa ka mid ah daacuunka midka u dhintaa ka mid ah waa badan yihin shuhado wey waa badan yihin marka gabadhaanu kuwaasay ka mid tahay wuxuu yidhi sallaytu waa tukaday waraa'a nebiyi nebiga gadaalkiisa sala allahu calayhi wasalam calaa maraatin haweeney maantad ku dhimatay fii nifaasihaa umusheedii fa qaama nabigu wuxuu istaagay fii wasadiha dhexbartankeeda fiiri marka xadiiskan wuxuu nabaraa imaamka imaamka janaasada tujinaa maydka halkuu isku aadina maydku hadduu qof dumara yahay dhexbartanku isku aadina raggana madaxa la isku aadina xadiidkan hadda wuxuuna baray dumarka in dhexda la istaagaa yaa noo sheegaya raggu inay ka duwan yihiin waxaa noo sheegaya xadiiska abu daawuud tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed ay wariyeen biisnaadin صaxiix can abi khaalib alkhayaab qaala shahidtu anas ibnu maalig anas ibnu maaligan aan la joogayo non xaadir la ahaa asagoo ku tukaday calaa jinaasati rajulin nin janaasadiis anas ibnu maalig ayaan xaadir ahaa sallaa calaa jinaasati rajulin fa qaama cinda ra'si madaxa agtiisa u istaagay anas madaxa agtiisa falamaa rufica ninkii markii la qaaday utiya jinaasatu fulaana binti fulaan ibnati fulaan waxaa la keenay gabarh dhimatay oo ina hebel hebel la dhihi jiray markaasaa la yidhi tan waa jinaas yaa abaa xamsa aa la yidhi gabadhaas ama quraysheeda ama ansaar waxaa la yidhi yaa abaa xamsa haadihi jinaasatu fulaana ibnatu fulaan tan waa jinaasadii heblaa ina hebel aheed fa salli calayha faqaama wasadaa dhexbartankuu ka istaagay awalan ninkii halkuu istaagay madaxa markuu dhexda ka istaagay fiiriya dadka taabiciyaalkaa oo ardadii saxaabada ah ficilka saxaabiga waa fiirinaya waxaa nala joogay ayuu yidhi abu khaalib nin taabiciyo la dhihi jiray alcalaa ibnu ziyaad alcadawi alcalaa ibnu ziyaad markuu arkay sida uu isku khilaafay anas markuu gabadha ku tukanayay markuu ninka ku tukanayey ayuu wuxuu yidhi yaa abaa xamsa hakadaa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yaquumu xaysu qumta wa min almar'ati xaysu qumta sidaan aad yeeshay ma rasuulka allaa yeeli jiray sala allahu alay wasalam fiiri muslimiinta diinkooda waa inuu nabiga galaa waa saxaabi wuxuu idhi wa adiga sidaan yeelay gabadhiina dhexdaad istaagtay ninkiina madaxaad istaagtay ma rasuulka allaa sidaa yeeli jiray sala allahu calayh wasalam markaasuu wuxuu yidhi anas ibnu maalig nacam haa wuxuu yidhi alcalaa intana soo fiiriyey calaa ibnu ziyaad uu wuxuu yidhi ixfaduu war yaa xifdiya sunnadaas ixfaduu war xifdiya sunnadaas noo xifdiya marka sidaasaa loo ilaaliya diinka halkaasaana la kala markaad nin ku tukayna imaamka madaxa isku aadinaa markuu gabar ku tukanana wuxuu isku aadinaa dhexbartanka halkaas isku aadina alxadiiu saadis wasituuna bacda almia rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can abi muusa cabdilaahi bni qays wa abi muusa alashcari cabdilaahi bni qays radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay beri-a wuxuu beri ka noqday min asaaliqati haweenayda qaylida waalxaaliqati midda tinta xiirta washaaqati midda dharka jeexjeexda saaliqa waa midda qaylida ahogayo ba-ayo balaaya igu dhacdayo nolol iima taalla hebelka gabaalo waa middaas alxaaliqana waa midda marka musiibadu ku dhacdo tinta iska xiir tintia iska xiire waa argagaxay muujine xaaliqadu waa middaa shaaqana waa midda dharka jeexjeexda dharka inta qabatay jeexjeexe alla waa hoogay balaaya igu dhacdo musiiba igu dhacdo nolol iima taalle ay leeda dharkiiyo jeexjeexeed saddexdaba nabi maxamed beryuu ka yahy waxaa la yidhi dunuubta kabaa'irta calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah nabigu qofka inuu ka beri noqdo waa calaamadaha dunuubta waaweyn lagu yaqaan marka waa dhaqan xaaraan ah ma bannaana culummadu waxay yidhaahdeen gabar a la sheegay ragguna waa la mid ila dembigan qofkii sameey rag iyo dumar waa isku mid haddii nin qayliyo ama see dharka jeexjeexo ama madaxa iska xiiro waa la mid waa la mid nabigu beriyu ka yih alsaariqatu allatii waa midda tarfacu kor u qaadda sawta codkeeda cindaalmusiiba markay musiiba ku dhacda midda kor u qaylada weeye xadiidka bukhaari muslim wariyaan laakiin bukhaari isagoo mucallaquu wariyey laakiin waa xadiis mawsuul ah ibnulmuraqim iclaamka aliclaam bifawaa'idi cimdat alaxkaam juuska afraad safxada afar boqol siddeetan iyo shan wuxuu yidhi waa min alafcaali almuxaramati cinda masaa'ib almowt marka masaa'ibta mowtku ay dhacdo oo dadka qof ka dhinto afcaasha xaaraanta waxaa ka mid ah idaaratu dawaa'ib alcimaama cimaamadda faraqeeda cimaamadda waxaa la yaqaanaa in gadaal faraqu jiro in horay loo soo laalaadiyo oo yidha musiiba igu dhacda aniga a oo meeshii cimaamadda la rabay faraqeeda in gadaal la xijiyo uu faraqi inta soo xijina horay taasaa ka mid wey waa xaaraan wuxuu yidhi ilaa qudaama yaday fa ina daalika ficlu lyahuud saas yahuuddaa yeesha marka qof ay jecelyin ka dhinto cimaamadda horeu ka soo laalaadin si loo fahmo in musiiba ku dhacday waqad nuhiinaa can itashabuhi bihim waxaana nala ka reebay inaan isku ekaysiinno wa umirnaa bimukhaalafatihin waxaana nala amray inaan khilaafno waladaas waa aragna malaha naguma badno ficilkaas alxamdu lilah ilaahay haddana naguma keeno laakiin bal kuwaana fiiriya hadde intaas kaliya xaaraanu maahane wa minhaa maa yufcalu min nashri shucuur waxaa ka mid ah waxyaalaha dadka gabar sameeyaanoo ah tintii meeshuu ka shallaysana waa kala daadina markaas isagoo filfillu socona maxaa kugu dhacay miyaadan maqal hebel inuu dhintay uli ma ogid miya hebel inuu dhintay tintii shallayma waa xaaraan ma bannaana wa lubsi jalaali dawaab waxaa ka mid ah heeriga geela in la duubsado qofkiiya qof ka dhimanaa kabadii ama alaabta heerigii la saari jiray geela uu mara ka dhigaa duubsaa ule nolol iima taalo waa xaaraan wa qalbi suruuji alkhayl fardaha koorahooda meeshii hoos saas loogu forori jiray in madaxa loo kormariyo oo la gediyo waa dhaqan xaaraan wa tankiisi raayaad waxaa ka mid ah calanka in hoos loo dhigo hadde waa goorma ma taqaan markuu saas leeyi soo ma jeedi waa xaafid bin xajar shiiqiisii calanka in la foorariyo waa dhaqangaalaad xaaraan wey musiibaa dhacday qof weyna dhintay hebel hebel la yidhaahdo waa in calanka hoos loo dhigaa eber wey waa dhaqangaalaad waa xaaraan wa badri tibni cala alabwaab waxaa ka mid a buunsho in lagu firdhiyo guriga iridiisa waa dhaqan xaaraan wa dabxi dabaa'ixi limowti lmeyit waxaa ka mid a qofaa dhintay xoolaha la qalo in la yidhaahdo dhaqanka xaaraanka kaasaa ka mid a waa dhintay dibiyaa xihan waa dhintay riyaa xihan qofaa dhintay xoolo soo xidha dhaqan xaaraanta taasaa ka mid wa caqli xayawaani xoolaha la boqnagooyaana waa xaaraan wa iclaa'i aswaati bilbukaa'i wanadbi waxaa kaloo xaaraan ah in codadka la dheereeyo oo muusi xumo oo ooyin u eg iyo iyo heese oo booyina iyo lasoo daayo iyo ammaan tiro badanoo meydkii la maray qofkii saasaasaasaasaasa walmura'aati bidaalika arrintaasna laysku tusaayo dadka xataa kuwa wax ammaanaya waxaa ka mid a kuwa neceb qof laakiin dadka jecela iska gadaya kolleyba dhibkiis waana daaye xoogaa aan iska gadgadno oon la boyboyn hoosna waa ka qoslaa kaas waa ku habbooneed inuu naga haro markaasay maadaama hadduu magac lahaa hoosna waa ka farxayaan korna waa iska tustusaaya markaas leeyihiin ka xunnahay qof weynu ahaayo kaasu haddee meeshaas min weynaa ku tegey ay leeyihin waxaasoo dhan dhaqan la ogol yahay maaha alxadiidu saabic wasituuna bacda almia xadiidka lixdan iyo toddobeeya boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariya muslimaa ka wariyaan can caaishata radia allahu canhaa qaalat caaisha waxay tihi lamashtakaa lamashtaka nebiyu nabigu markuu xanuunsaday sala allahu calayhi wasalam waa xanuunkii uu ku dhintay nabiga sala allahu calayh wasalam nabigu markuu xanuunsaday sala allahu calayh wasalam dakara bacdu nisaa'ihi dumarkiisa xaasaskiisii gobol ka mid aha waxay sheegeen kaniisatan kaniisad kaniisadaasoo racaynaha ay ku soo arkeen biardi alxabasha kaniisadoo yuqaalu lahaa magaceeda laydhaha maariya wa fiiriya fiqiga gabdhaha saxaabiyaadka laba gabdhood oo ka mid ah zawjaadkii nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa xabasho dadkii u soo hijrooday ka mid ahaa xabasha dadkii u soo hijrooday ka mid ahaa marka markay xabasho yimaadeen waxay arkeen masaajidda kirishtaanka kiniisad ay yidhahdaan ayagu masaajidii kirishtaanka ama kiniisadihii kirishtaanka waxay arkeen oo masawiro qurux badan masawiro qurux badan ay ku sawirayiin meeshaa masawir meeshaa masawir meesha ay arkeen nabigiiyaana hadda sakaraad saaran yahay soo maaha arrintii hadday fiicnaan tahay waa in sidii la yeelaaho nabigi inta masaajid laga dul dhiso lasoo sawiro hadday xaaraan tahayna waa in laga xara yaana laga ogaa karaa nabiga sala allahu alay sl nabigana waa xanuunsan yihi agtiisa inta fariisteena ka sheekeen horta kiniisadii ma xasuusataa ha aan ku soo aragnay etoobiya maariyo la dhihi jiray ma xasuusataa ha xasuusta alla masawir surnaa qurux badnaaya waa sheekay nabigu maqlay soo maa khalaas sakaraadkii hayay nabigu kama mashquulin masaladaas inuu caddeeyo mas'aladiiu caddeeyey marka fiiriya dakara waxay sheegeen bacdu nisaa'ihi weeye lamashtakaa nabigu markuu xanuunsaday lamashtakaa nebiyu nabigu markuu xanuunsaday sala allahu calayh wasalam dakara way sheegeen bacdu nisaa'ihi xaasaskiisii gobol ka mida kaniisatan kaniisad kaniisadoo ra'aynaha ay ku soo arkaan biardi lxabasha dhulka xabashada kaniisadoo yuqaalu lahaa layidhaa maariyatu wa kaanat waxayna ahayd gabdhahaas macnaha siday etoobiya ku yimaadeen naloo sheega ama xabashada wa kaanat waxay ahayd ummu salama iyo wa ummu xabiiba waa labadii sawjaadka nabiga ka midka ahaa ee ka sheekaynayay kiniisadda labadaasu waxay ahaayeen atataa kuwa tegey ardalxabashati dhulka xabashada oo hijradii koobaaday yimaadeen u soo hijroodeen fadakarataa waxay ka sheekeeyeen min xusnihaa quruxdeedii iyo wa tasaawiira masawiro masawirahaasoo fiihaa kiniisadda dhexdeeda ahaaday masawiradaasay ka sheekeeyeen iyo quruxdeeda fa rafaca koruu u qaaday nabiga sala allahu calay wasalam ra'sahu fa rafaca ra'sahu madaxiisu nabigu kor u qaaday sala allahu calayh wasalam wa qaala nabigu wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas aad soo aragteen idaa maata markuu dhinto fiihim dhexdooda alrajulu nin asaalixu wanaagsan banow waxay ka dhisaan calaa qabrii qabrigiisa korkiisa masjidda nimankaas kirishtaanka aad soo aragteen nin wanaagsan oo cibaadada iyo ku feecan markuu ka dhinto kaniisaday ka dul taagan masjid muslimiinta magacaas waa masjid ayaga laakiin kaniisay ku magacaabaan masaajiday ka dul dhisaan uma sawaruu kadibay taallow sameeya la ninkii si aan loo halmaamin nin weynu ahaaye taallaha loo sameeyo taallo taallaha loo sameeyo taallada ma fahmaayaan dhallinyarada yaryar laakiin dadka hore taallooyinka arki jiray waa fahmaayaan oo in cabdillah xasan iyo xaawataako iyo arki jiray waa fahmaayaan taallaa taallada waa qofkii masawir aan ka yarayna meeshaa lagu soo dhejina masawir weyn oon qofkiiba ka yarayn aan meeshaa lagu dhejina qofkiiba lagu xasuusanaa laleey hadba ama maara laga dhigaa hadba dhaqaaluhu intay leegyihiin mar maara laga dhigaa dadka gabal dhagax unbay ka dhigaan qofo siyaa laga dhigaa laakiin mala waa isleeda waaba qofkii wax meesha taagan sida loo soo ekaysiiyey marka taalladaasay u samayn jireen kirishtaanku qofka qiimaha badan taalladaas si loogu soo xasuusto oon qofkii loo halmaamin qaabkaasay kirishtaanku yeeli jireen uma sawaruu way soo sawiri jireen fiihi masaajidka dhexdiisa tilka suwara haye ma ku fiican yihiin mase waa ku qaldan yihiin nabiga sheegaya dhegaysta ulaa'ika dadka sidaas yeela ee qof dhintay masaajid ka duldhisa ama taalla u sameeya shiraaru lkhalqi waa makhluuqa ilaahay kuwa ugu shar badan cinda allah ilahay agtiisa ilaah intuu abuuray ayagaa ugu shar badan sababtuna waxay tahay qofka masjid laga dul dhisee la sawiray waa la weynaynaa waa lagu fidnooba waa la caabudaa marka dadka masaajidka ka duldhisaa dariiqadii dadku ku gaaloobi lahaayeenay ka shaqaynayaan oo loogu fidnoobi lahaa maydkan wasiiladii shirkigay ka shaqaynayaan marka waa ilaah intuu abuuray dadka ugu sharta badan nabigaa yidhi sal allahu calayh wasalam nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam sidaas darteed ibnu mulaqim iclaamka juska afraad afar boqol siddeetan iyo sagaal ilaa afar boqol sagaashan iyo ko xadiiska axkaamta laga qaadana markuu ka hadlaayey wuxuu yidhi fi lxadiidi daliilun calaa taxriimi taswiiri alxayawaan xadiidkan wuxuu daliil u yahay noolaha noolaha wax nafu ku jirto in la sawiro inay xaaraam tahay geed waa la sawiri karaa dhagax waa la sawiri karaa baabuur waa la sawiri karaa laakiin shay asaalata noolo ahaa in la sawiraa waa xaaraan mana bannaana khusuusan alaadamiyo saalix markaasuu yidhi si gaar ah waxaa xaaraannimadiisu u sii daran tahay qofka banu aadamkaahoo saalixa oo fiican kaas waa u sii daran yahay sawaaun kaana taswiiru masawirkaas waxaa isku mid ah fii xaa'idin derbi in lagu dhajiyo ow hawbin mara naqshad iyo midab lagu sawiro inuu yahay ow waraqin warqad in lagu sawiro ow mujasadan qaa'iman ama shay jir leh oo meel taaganoo jurmelaba inuu noqdo sida taalooyinka waaweyn oo kale kulli waa isku mid axaadiista saxiixaa sidaa tusayda lacana allaahu lmusawiriin dadka wax sawira oo noolaha sawira nacalad allaha ku rido nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam nabigaa yidhi ashaddu naasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun waxaa ugu cadaab adag dadka maalinka qiyaamaha dadka wax sawira marka sawirka waa in laga carara oo la ogaada inuu musiibo yahay dembi weynna uu yahay dadka ugu cadaab kulna uu yahay dadka wax sawira alxadiiu haamin wasituuna bacda almia xadiiska lixdan iyo sideedeeya boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariya muslima ka wariyaan can caaishata radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam fii maradii jiradiisii alladii jiradii lam yaqum minhu uusan ka istaagin jiradii aan nabigu ka kicin oo ilaahay ku oofsaday nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam lacana allaahu lyahuuda wanasaara yahuud iyo nasaara ilaahay ha lacnado naclad allaha ku rido dunuubta waaweyn oo kabaa'irta calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid a nabigu inuu lacnado waxaa lagu yaqaan waxaa ka mid a in la yidhaha qofka sameeya adduunka xadkaasa laga oofiyo ama si caaqiro cadaabkaasuu leeyahy ama nabigu lacnado ama la yidhaha ilaaha u cadhooday ama nabigu ka beri noqdo ama la yidhaha waa gaalnimo waa calaamadaha lagu yaqaan dembigu inuu yahay kabaa'ir marka nabigu wuu nacaladay yahuud iyo nasaara ma qabiil ahaana loo lacnadaha mase waa dembi ay sameeyeen waa dembi ay sameeyeen qofkii sameeyaa intii oo kalu mudana fiiriya dembiga ay ku muteen lacnada ittaqaduu waxay ka dhigteen qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda qabriyaalkooda masaajidda nabiyadooda qabriyadooda ay masaajidka dul dhisaan allaahu akbar bal ilaahan idinku dhaarshay masaajidda waa weyn ee asalka lama raba waxa dib laga dhisay ee magaaladan ku yaalla fiiriy masaajidda hore asalka ahdo waa weyn masjid walba qabri caan ah oo la yaqaana ku jira soo uma jeedin qabri caan ah oo la wada ogi aa ku jira oo hadda quruxda sida loo dhiso weliba qaybta masaajidda waa lagu dhejiyaa dhinaca looga dhejiyaa markaasa qubaad weyn kor laga saaraa markaasaa nalal qurux badan laga soo laalaabiya soo uma jeedin markaasaa sanduuq alwaax qurux badan dusha laga saaraa meel yaroo gacanta laga taagto ciidda laga qaatana waa loo sameeya waa loo sameeya inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajiun waa loo sameeya qaalad waxay tidhi caaisho fiiriya marka qaalad caaisha waxay tidhi walowlaa daalika hadalkaas nabigu hadduusan jiri lahayn la ubrisa waa la muuji lahaa qabru nabiga qabrigiisa sala allahu alay waslm nabiga waxaad ogsoontihiin qolkii caaisha dhexdeeda uu ku dhintay meeshaan talla jeexaan lagu aasay ilaahay weynaa raxmaddiisa nebi moxamed sala allahu alay wasalam qof inta qabriga gale kusoo tukan karaa ma jiro ilaahay baa ka ilaaliyey nabiguna markuu noolaayu ilaahay ka magangeli jir ilaahay buu ka magangeli jir in qabrigiisa lagu fidnoodo qabrigii qolkii caaishaanta saas loo jeexaa nabiga la gelishay sala allahu alay slam hal qof ma geli karo saasa ciidan ugu helaalishan yahay kun iyo afar boqoloo sano ayuu kusii dhowdahay kun iyo afar boqoloo sano iyo soddon iyo sagaal hijiriyada ah soo maaha kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo sideed sanu aasan yahay nabigu sala allahu alay wasalam ilaa hijiriyadaa ka soo bilaabata meesha horan sheegnay kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo sideed sano waa aasan yahay wa maca daalika qofna ma geli karo intaas ilaaha waardiyeynay qof inta gale ku tukan kara ma jiro raxmad ilaahay ilaahi weynaayuu bariyey ilaahay weynaa waa karaameeyey waana aqbalay dacwadiisa qof inta gale kusoo tukan karaa ma jiro alxamdulilah marka nabigu saasuu lacnaday haddii caaishana waxay leedaha sababta nabiga meeshaas loogu aasay waxay tahay hadalkaas nabiga waxay tihi caaisho qaalad waxay tidhi walowlaa daalika hadalkaas iyo digiddaas nabigu haddaysan jiri lahayn la ubrisa waa la muuji lahaa qabru nabiga qabrigiisa maxaa loo qariyo qolka loogu aasay hayra laakine annahu shaaniye khushiya waxaa laga baqay an yutakada in laga dhigto masjidda waxaa sababta qolka loo geliyay ay tahay haddii banaanka meeshii saxaabada lagu aasi jiray lagu aasi lahaa waxaa laga baqay dadku inay salaada la aadaan marka ilaahi weynaa baa xifdiyey ilaahay baa xifdiyey ilaahay ayaa xifdiyey alxadiiu taasc wasituuna bacda almica xadiiska lixdan iyo sagaaliyo boqolka gabaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim can cabdilaahi bni mascuudin bukhaariya muslima ka wariyaan cabdillahi bni mascuud radia allahu canhu can inabiyi nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi laysa minaa naga mid ma ahan man daraba alkhuduuda qofka dhafoorada garaaca qofka marka musiibadu ku dhacdo dhamanada iska garaaca ama dhafoorada ama daamanka naga mid maahan ummaddii nabiga ka mid maahan waa dembi weyn oo kabiira ah marka waa calaamadaha dunuubta kabaa'irta lagu yaqaanay ka mid tahay haddii nebigu ka beri noqdo qofka wuxuu tusaa dembigaas inuu kabiira yahay oo dembi weyn uu yahay wa shaqa qofka jeexjeexa aljuyuuba jeebyaalka carabiga jeeb marka la yidhaahdo midkan lacagta lagu rito maaha kaan waa waa dambaa jeeb loo baxay ee jeeb waxaa lahaha meeshaas qamiiska madaxu ka soo baxay ama gabdhaha diracoodu madaxa ka soo baxay ama saakada meeshaas madaxu ka soo baxay marka dadka oo argagaxa marka laga dhinto aan sabarka lahayn saas inta u qabtaana jarararac siinay qamiiskii amase diricii ay waxa weyan halkaas ka jeexaya marka dadkaas nabiga beryu ka noqday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laysa mina naga mid ma ahan man daraba alkhuduuda qofka dhamanada ama dhaforada iyo daamanka garaaca wa shaqa aljuyuuba jeebyaalka jeexa wa dacaa u yeerta bidacwa aljaahiliya gaalada waxay u yeera jirtay waa hoogay waa ba-ay balaa igu dhacday qaabkii gaalada u qayliyi jirtay markaa halaag ku dhaco gaalada marka musiiba ku dhacdo waxay dhihi jireen yaa weylaa waa hubuura alla hoogaygiyo halaagaygiyo kaalay ay dhihi jireen marka dhaqankaas un ayagaa iskale muslimiintu waa inay ka cararaan alxadiiu sabcuuna bacda almica xadiidka toddobaataneeya boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can abi hurayrata bukhaariya muslimaa ka wariyeen abi hurayra radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man shahida qofkii xaadira aljinaasata janaaso xataa yusallaa calayha ilaa lagu tukado janaasadii ayuu ka qayb galay ilaa lagu tukadu wax ka joogay waxba uga tukaday falahu waxaa u sugnaaday qiiraadun hal qiiraad waman shahidaa qofkii janaasada xaadira waxbuu uga tukaday waxna waa ka soo aasay xataa tudfana ilaa laga aaso qofka wax ka xaadira falahu qiraad qiraadaani laba qiraada u sugnaaday qiila waxaa la yidhi wamal qiraadaani maxay yihiin labada qiraad qaala nabigu wuxuu yihi milu ljabalayn waa laba buurood oo kale alcadiimayni oo waaweyn laba buurood oo ajar ah oo waaweyn ayaa u sugnaaday laba buurood oo ajar ah oo waaweyn ayaa u sugnaaday walimuslimin waxaa u sugnaaday asqaruhumaa labadooda midda yar milu uxudin alag hadda buurta uxud oo culummada deegaankaas yaqaana yidhaahdeen dhirirka ah toddoba kilomitir ah ballacuna waa wenya labadaas buurood oo ajar uu helayaa qofka jinaasada wax ka diyaariya wax uga tukada haddana raaca wax ka aasa hadduu markuu ku tukado ka tagana hal buuruhu leey meeqa buuroodaan dayacnay meeshaas badan ah intaan buur dayacnay meeshaas kitaabu kitaabu zakaati haadaan midkaanu kitaabu zakaati waa zekada kitaabkii ka hadlaayey zekada luqada waa siyaado iyo dahaaro sharcigana waa xaq waajib ah oo gaar ah oo xoolo gaar ah sharcigu yidhi ha laga qaado arkaanta islaamka oo shanta waa mid ka mid ah qofku hadduu yidhaahdo waajib ma ahan muslim maahana waa gaaloobay hadduu qirto oo uu yidhahdo waa waajib laakiin uu bixidiido bakiiltinimo daraaddeedna cadaabaa ilaahay u ballanqaada ilah wuxuu leeya waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili اllahi fabashirun bicadaabin caliim dadka dahabka iyo lacagta qalinka ay u kaydsan yihiin oo aan jidka alle ku baxayn cadaab xanuun badan ugu bishaareen yowma yuxmaa calayha fii naari jahannama fatuqwa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum ilaa wuxuu yidhi maalin waxaa cadaabkaas loogu bishaaraynaa maalin xoolihii lacagtii iyo kaydkii sakada laga bixi diiday inta dhab la saaro naar la saaro markuu qaxmoo kululaado aa wejiga looga dhejinaa ilaa markuu wejada sakada diidaayo wejigu kaduuda bakiil weeye marka kadibna waa islaabaan dhinacana waa looga dhejinaa kadibna dhabarku xijiyaa dhabarkana looga dhejina sakadiidka noocaasa wejigu kaduuda waa islaaba kadibu tega sakada bixinmaa saddexda dhinaca laga cadaaba inta ilaahay ka dhigo laamiyeeri oo kale oo naar lagu kuruleeya wejigana looga dhejin dhabarkana looga dhejin dhinacyadana looga dhejin xadiiska saxiixmuslimka nabigu wuxuu noo sheegay dadkii geela ariga looda ka bixi waayey ayagana inta asaga dhacdii dhabarka loo dhigo qiyaamaha intaan bacfiga weyn la gaarin goobta xisaabta la joogo aa lagu soo daynaya xooluhu markay ugu badnaayeen markaasay qoob iyo cag marsiinayaan marka midka ugu dambeeya ka gudbo aa kii ugu horreeyay haddana ku soo bilaaba qoobka iyo cagta nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam konton kun oo sano aa saas loo cadaaba qofkaasuna gaal ma waa qof muslima ogaada sidaas darteed xadiiskaas waxaa ku jirta konton kun oo sano marka sidaas loo cadaabo ama cadaabka intaas ugu dhammaana jannaa la geyna fiir inu muslim yahay ama waxaa la leeya weli cadaaba ku haro sekada kugu baaqatay waa badantamkaasa jahanamo loosii dira si looga soo gudo inta u dhiman inta u dhiman ilaahay baan ka maangelaynaa cadaabkiisa marka sako qofay ku baaqatay qof musiiba ku dhacday alxadiiu alxaadi وasabcuun bacda almi'a wallah subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed